أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah howlgallo culus oo khasaaro lagu gaarsiiyey cadowga allaah oo ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya suuqyada magaalada muqdisho oo maalintii labaad xidhan kadib markii ganacsatada muqdisho iska diideen bixinta lacag baad ah oo ay ku soo rogtay kooxda riddada soomaaliya dowladda xabashada etoobiya oo sheegtay in ciidankeeda ku sugan soomaaliya aysan ka amar qaadanin kooxda riddada soomaaliya madaxa maamul goboleedka shaadolo dirirka ah ee isku magacaabay galmudug oo markii ugu horraysay ka hadlay hubkii ay boobeen shacabka ku dhaqan degmada caabud waaq ee gobolka galgaduudda نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن intaas aad maqasheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka fiidnimo oo kooban haatanna iyagoo fisan howlgallo culus oo khasaaro lagu gaarsiiyey cadowga allaah oo ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee degmada janaale oo ka mid ah goobaha cadowga allaah duulaan kaga sugan yahay wilaayada shabeellaha hoose dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee maayafuulka ee magaalada baydhabo iyadoona dhawaqa rasaasta dagaalka si aad ah looga maqlay xaafadaha u dhow maayafuulka baydhabo dhinaca wilaayada gedo ciidamada mujaahidiinta waxay sidoo kale kamiin labaad u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah oo gurmud u ahaa maleeshiyaadka riddada ee maalin ka hor kamiinka loogu dhigay waddada xiriirsa degmooyinka luuq iyo doolow ee wilaayada gedo waxaana kamiinka labaad lagu dhaawacay hal askari oo murtad ah suuqyada magaalada muqdisho ayaa maalinkii labaad xidhan kadib markii ganacsatada muqdisho iska diideen bixinta lacag baad ah oo ay ku soo rogtay kooxda riddada soomaaliya xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa inoo faahfaahinayaa waxaa maalintii labaad xidhan suuqa ugu weyn soomaaliya ee bakaaraha go-aankaasi oo ah mid ganacsatadu ay kaga cabanayaan lacagta baadda dheeraadka ah ee ay ku soo rogtay kooxda riddada soomaaliya muuqaallo iyo sawirro lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay suuqa bakaaraha oo maalintii labaad ah mid haawanaya ganacsataduna ay dhigayaan isku soo baxyo waaweyn oo ay u rogeen cabashadooda mid ka mid a ganacsatada ka howlgala suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho ayaa warbaahinta gudaha qadka telefoonka ugu sheegay in maalintii labaad uu si rasmi ah u xihan yahay suuqa ugu weyn dalka ee bakaaraha ganacsatadu waxay sheegeen inay xarumahooda ganacsiga maalintii labaad u xireen lacago baad ah oo isbiirsaday kuwaas oo ka bilaabanaya dekedda muqdisho uguna dambeysay tan kooxda riddada ay ka jareysa lacagaha taleefanada la isugu diro sida oo ganacsada suuqa bakaaraha ka mid ahay saaka suuqa waa xiran yahay sidii shalaba oo xiraay marka maadaama shala maalinka koowaad ay ahayd hadda waxaa la israay maalinta waxbaa isbedeli doona hadda waxa isbedelo ma lahan suuqa dhan waa xiran yahay suuqa manaha aniga bahda electroniga ka mid ahay electroniga noocyadiisa kala duwan dhismaha dharka bagaashka everything adiga suuqa meel kasta waa xiran yahay sababta qof walba way dareemi kartaa khaasatan dadweynaha ganacsatada waa canshuuraha lasoo rogay maxaa leeyahay deked annaga meel kale wax noogama soo degaan dekedii waa aragtay waxaa jira lacaga isku dulsaar ah waxyaala jikabootiyaal iyo waxyaala isxiga marka oleytinaas markii la arkay waa ganacsata waa gaduud adiga waxaas tiyaal wax lamida laga raadinaha waa sii soco weysa ganacsiga si sii soco weysa lacagahan hadda imaaday oo canshuuraha qof walba way diidan tahay dadkaan go-aan midaysan kuma shaqaysan karaan ama go-aan midaysan kuwa kuwada xiran yihiin bakaarada meesha kala duwanan anaa maray waxa sida shala waay wax isheeg wax furan ma jiraan wax furan ma jiraan ilaa dhan waa qab gaari gacmaha miiska ku ganacsanayo dadka ku gadaayo xataa ba ma joogo ma marka waa xiranaysa waa xiranaysa muuqaalada la baahiyey ayaa muujinaya ganacsatada oo bannaanbaxyo waaweyn ka sameynaya wadooyinka magaalada muqdisho sidoo kalena ku dhawaaqaya ereyo ka dhanna madaxa kooxda ridada soomaaliya murtad xasan gurguurte muuqaaladii ugu horreeyey ee saaka lagu baahiyey baraha kala duwan ee bulshada ayaa muujinaya ganacsatada oo bannaanbaxyada wado oo xirtay isgoosyada howlwadaag iyo bakaaraha sheegayna inay gaari doonaan isgoyska sayidka ee u dhow madaxtooyada riddada isku soo baxyadan waaweyn ee maanta ka bilowday muqdisho ee ka dhanka ah lacagaha baadda ah ee kooxda riddada soomaaliya ay ku soo rogtay bulshada ku dhaqan muqdisho ayaa lagu wadaa inay sii xoogaystaan waxaana bannaanbaxyada qayb ka ah ganacsatada xoogsatada ah iyo qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaasoo si isku mid a u diidan baadda cusub ee kooxda xasan gurguurta ay ku soo rogtay madaxa maamul goboleedka shacdola dirirka ah ee isku magacaabay galmudug oo markii ugu horreysay ka hadlay hubkii ay boobeen shacabka ku dhaqan degmada caabmudwaaq ee gobolka galgaduuda markii ugu horreysay hogaamiyaha maamulka shaadola dirirka ah ee isku magacaabay galmudugga ayaa ka hadlay hubkii faraha badnaa ee bishii lasoo dhaafay ay maleeshiya bayleedyo hubaysan ka furteen ciidamo ka tirsan kooxda riddada soomaaliya axmed kaariyo qoorqoor oo gaaray degmada ballanballe ayaa sheegay inuu bogaadinayo dagaalkii ay maleeshiyaha deegaanka ah la galeen ciidamo ka tirsan kooxda riddada kadibna ay ka furteen saanado hub ah oo laga soo waaridiyay dhanka dowladda xabashida etoobiya qoorqoor ayaa sheegay in hubkaasuu ahaa mid ay soo daabuleen waxa ugu yeeray qowlaysato dambiilayaal ahaa oo doonayay inay ku ridaan maamulkiisa islamarkaana ay ku hubayaan qabaa'ilada gobolka galgaduuda isagoo weerarayay taliyihii hore ee sirdoonka kooxda riddada ahna musharax u taagan xilka madaxweynaha maamulka shaadola dirirka galmudugga ayuu qoorqoor tibaaxay inay tilaabaada ka qaadi doonaan cid walba oo hub la soo gasho deegaanada uu maamulkiisa ka taliyo horta hubkii waxaan reer balanballe ku ammaanayaa waa meesha hubkii masiibada ahaa oo qowloysatadu dalka soo gelisay rabay waddanka in lagu gubo oo galmudugna lagu gubo qabaa'ilkan la iskula diro waa meeshii horta uu ka soo galay marka waana meeshii ka shiftay oo tiri halkaa waxaa maraya dhib loo wado galmudug iyo soomaaliba loo wado kuwii hub uruursi iyo xasrad abuur iyo dhiilo iyo dhibaato ku raadinayay dano xukun ku raadinaya oo dano ku raadinaya oo garashadoodu saa tustayna waxaan idiin sheegaynaa lagama harino waa la daba socdaa hawshooduna waa lagu jiraa maalin maalmaha ka midna way dhadhabi doonaan isku daygii xumaa ee fashilmay way dhadhabi doonaan dilayna hadalka ka soo yeeray qoorqoor ayaa xaqiijin ah warar horay laiskula dhex qaaday baraha bulshada oo sheegayay inuu isagu maleeshiyaha deegaanka ah siiyo xogta hubka laga keenay etoobiya sidaasunuu ku dhacay dagaalka hiirmadow ee duleedka balanballe wuxuuna dagaalkaas sababay dhimashada afar iyo toban qof oo u badnaa maleeshiyaadka kooxda riddada iyadoona gaadiid hu fara badan siday uu u gacangalay dadka deegaanka khilaafka u dhexeeya siyaasiyiinta maamulka shaadola dirirka galmudug ayaa gaaray meeshii ugu xumayda waxaana la saadaalinayaa inuu isku bedeli doono gacanka hadal hubaysan dowladda xabashada etoobiya ayaa sheegtay in ciidankeeda ku sugan soomaaliya aysan ka aman qaadanin kooxda riddada soomaaliya warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo ahay walaalkiin cali aadan cabdulaahi caliyare dowladda xabashada itoobiya oo ka hadashay xaaladda ciidamadeeda duulaanka ku jooga dalka soomaaliya ayaa waxay si cad u sheegtay in ciidamadeeda ku sugan soomaaliya aysan wax amara ka qaadanayn kooxda riddada soomaaliya afhayeen u hadlay xukuumadda adis ababa ayaa sheegay in ciidamadooda ay kusii sugnaan doonaan soomaaliya weliba iyadoo aanan loo eegeynin buu yidhi diidmada ama ogolaanshiyaha kooxda uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud waxa uu sidoo kale ninkan ka dhawaajiyay in etoobiya ay xaq u leedahay inay sii wado misena ay qayb kasii ahaato howlgalka ashaadala dirirnimo ay ka wadaan soomaaliya iyo midka la qorsheynayo labada kun shan iyo labaatanka hadalkan etoobiya kasoo shanqaray ayaa kusoo beegmaya xilli kooxda fadhigeedu yahay muqdisho ay heshiis militari la gashay dowladda masar xukuumadda abey ayaana midaasi u aragtay khatar weyn maadaama qaahira iyo iyagu uusan ka dhexayn xiriir wanaagsan ayna halkan ka abuurmi karto xiisad hor leh oo ay dhinacyadu fooda isku daraan
mahadsanid caliyare warkii fiidnimo ee caawana dhegaystayaal waa naga intaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh